wuxuu marayaa marka qaamuuska wuxuu sameynayaa kowdii aanan dadka u sheego in oo erey soomaali markaa gelisid oo ingiriis kusoo bixin karo hadaa ingiriis erey ingiriis gelisid inuu mid soomaali kusoo bixinayo labada dhinacbo wuu isku tarjumi karaa marka meesha aan marayna waa adigu waxay waa waa wax maxaa la dhahaa hool hool badan ayay you know you know waaye hadda adiga waxaan is leenahay waxaa noo waxaa noo dhiman toddoba isbuuc kale toddobada isbuuc kabacdi waxaan rabnaa in uu aan launch sameyno ama aan soo bandhigno waa gartay int waqti badan bay dabcan soo qaadatay cabaar baad soo waday maxaa ugu badnaa waxyaalihii keenay inuu dib dib u dhac ku yimaado waxa ugu waxa ugu noogu dhib badnaa wuxuu ahaa lacagta loo baahnaa ilaan anaga oo kale you know soomaali ayaan ahaa iyo waan waan qiimeynaa you know waxyaalahan oo kale qaamo soomaali you know ingiriis ama haddaa tahay qof oo soomaaligii baranayo ama haddaa tahay qof ingiriiskii baranayo you know waan qiimeyneynaa lakiin yeah its um, you know so anaga bilaashan ku sameyn karnaa shaqada ah laakiin dadka oo you know technicianka ah dadka oo you know actual developerska you know oo you know wixii sameynayo bilaash maku sameynayaan lacag la-aan maku sameynayan marka lacagtii inaan aruur you know aruurinay ay um, ahayd marka waxa uu you know dibka no, no, um, noo celiyey wuxuu ahaa lacag la-aantaas waa garta markuu soo baxo marka maxaad is leedaha baahida ugu badan oo soomaalida ka haqabtiraayo muxuu yahay
saa ani hore waan u sheegaan u maleynaa dad badan ayaa email noo soo diraan oo adduunka meel kasto you know soomaali ha ahaato ama sacuudi carabiya ha ahaato ama you know america dadka badanaa way you know baraarujis badanaan ka helnaa oo baraarujis oo toos ah ma ahan oo waxay ay noogu imaataa aragga aan aan arkeyno you know baahida ay u qabaan qaamuuska qaamuus oo noocaan ah dadka badanaa waxay leeyihiin inoo u baahanahay sabteeda ama ingiriisaan baranooya ama u baahanahay sabteeda soomaaligiiaan iloowey ama waxaa ligu dhalay canada ama ama anoo yaraan imaaday so markaan helno imaaladan oo kale baraarujis ayayna gelisaay oo waxay you know waxaan aan you know waxayna sii you know hubsi oo waxaan helaynaa you know waxaan wax loo baahan yahay ay tahay dhiirigelis dhiirigelis marka maxaa kugu keenay adiga programka inaa markii hore bilowdid gabar dhalinyaraha ta wadanka ku nool dhibaata kaama haysatay naafka wadanka loogu hadla ku hadashid marka maxaa kugu kalifay inaad barnaamijkan bilowdid waa su-aal fiican run ahaantii kowdii waxay ka imaatay you know jaceyl oo run ah aan u qabo afka soomaaliga waa waa af aada u fiican oo aada u qurux badan oo ilan ingiriiskiina obviously waan ku hadlaa afaf kalena waan isku dayay inaan barto afka soomaaliga waxyaalaha aan ku dhihi karo oo aanan you know ku dhihi karin afafka kale you know wax iga yaabiyey dadka badanan way ogyihiin waa af gabyaa waa af you know baraambur waa af you know poetry Um, marka waa jeceelkoodii aan u qabo afka soomaaliga um, waxa igu qasbay inaan um, you know, barnaamijkan bilaabo uh, labana waxaa waaye you know, ogaanta iyo aragga aan arkay waxaan inaan aan haysanin hadda qaamuuskan markaan aan bilaaweynay inaan aruurino ereyadii iyo waxaan aragnay in buugaag qaamuuso oo oo fiican oo xataa jaamacadaha laga isticmaalo inay iyaga xataa aada u liitaan oo uu u baahan yahay inuu u baahnaa in oo dib habeen lagu sameeyo you know af kastaa u baahan dib habeen in lagu sameeyo afka soomaaliga waxaa ilan dhibaatooyin kalaana haysto waxaan lagu qasban waxaan ku qasbanaana inoo iska dhaafno oo wixii you know waxna oona dib habeen lagu sameynin marka marka waa waxyaalo badan oo you know isku isku qasanayaa
waa gartay markii u horeyso aad aad fikradda soo bandhigtay oo aad usoo bandhigtay soomaali badan oo ay ku jiraan madaxda jaaliyadaha matalan taageero badan saa laguma laguma muujin maxaa sababay kula tahay waa fikrad fiican af soomaaligii in la horumariyo qaamuus dadkii loo sameeyay baahidii way jirtaa laakiin sidaad moodeysay ama taageeradaad filaysay laguma fidin maxaa keenay kula tahay
waxaan u maleeyey su-aasha waa su-aalaan isweydiiyeyn kulligeenaan isweydiina dad kalen oo ka shaqeynayo waxaan u maleynayn waxa u wacan taageer la-aanta waxa u wacan waxaa waaye dadka in ay you know dhibaatooyin kale haysato haddii aan u fiirino dadka melbourne degan waa dad oo melbourne you know ku imaaday you know qaxootinimo waa dad oo you know ma ahan you know waxay iiga doorteen inay waddankaan imaadaan marka qaxootinimo iyo qaxarka iyo dhibaatadii iyo marka dadkii maskaxdooda iyo siday u fikiraan ma aha you know ma u badnaanayso inay ahaato mid ah you know dib habeen iyo horumar iyo waxay noqonaysaa you know maskaxdooda iyo fikradahooda inay noqoto mid ah you know sidee oo aan u gaari karnaa dadka kale aan la degannahay heerka ay joogaan marka markay dadka ka fikirayaan habkay u gaari lahayn dadkay la degan yihiin meesha ay joogaan you know ma isku mashquulinayaan sideen afkii afkeenii aan u you know wax ugu dar ugu dari lahayn ama aan meel you know marka badanaa saas waaye and um, and also uh, waxa kaloo waxaa dhici karto in oo ay tahay um, you know ma qabno you know si oo isku xirnaan ah